halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaaladan washington waxaadna ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaba lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga ahaan ku leenahay internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo sabti ah shan iyo tobanka bisha juun ee sanadka labada kun afar labaatanka saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaal xasan qodobada aan idinkugu hayno idaacadda saake waxaa ka mida malaayiin qof oo muslimiin xujaaya ayaa maanta taagan banka carafo iyadoo qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee dhulka soomaalida laga dareemayo diyaargarowga munaasabadda ciidda kolay ciidda rabadaan baa xagga suuqa ka yara fiican baan oran karnaa oo ciyaalka la ciidsiya inta badan ciidda rabadaan laakiin ciidana dadka waaweyn baa ciida oo ciida dadka waaweyn kolkaa dharkii dadka waaweyn xijaabyadii duruucdii fiskadii waxyaabahasan keenno aad bay u wanaagsan tahay waxaa kaloo ad dhegaysan doontaan xumad ka dhalatay qaninyada kaneecada oo faraba-an ku haysa dadka ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal muddooyinkii u dambeeyey sanadkan laga soo bilaabo qof ayaa aan daweynay oo xanuunkan laga helay xanuunkan wuxuu u badan yahay deegaanka degmada boorame gaar ahaan magaalada boorame
qodobadaas iyo kuwo kale oo xiisale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo ciidamada milatariga suudaan ayaa u isticmaalaya jamhuuriyadda afrikada dhexe silsilad sahayda dagaalka iyo qorashada dagaalyahanada sida lagu sheegay warbixin ay daabacday jimcihii shalay khubaro ka tirsan qaramada midoobay khubaradan qaramada midoobey ayaa sheegtay inay si weyn uga walaacsan yihiin dagaalka suudaan oo hadda meelo kale oo gobolka ah ku fidaya suudaan waxay gashay dagaal bishii abril sanadkii kii markii jenaraaladii u qaabilsanaa ciidanka iyo xoogaga sida milatariga u tababaran ee r s f ay dagaal isaga hor yimaadeen iyagooo diiday qorshe nabadeed oo ay ku midoobi lahaayeen ama saamaynta baahsan ee colaadda suudaan waxay si weyn u saamaysay xaaladda jamhuuriyadda afrikada dhexe ayay yidhaahdeen khubarada qaramada midoobay ee warbixintan soo saartay khubaradu waxay intaasi ku dartay in dagaalka suudaan uu saameeyey jamhuuriyadda afrikada dhexe oo ay saamayn saaran tahay cunaqabatayn uu ku soo rogay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay si gaara u dul istaageen xaaladda bani'aadnimo ee suudaan iyo afrikada dhexe oo ay ku qulqulayaan malaayiin qaxooti suudaaniyiin ah oo ka cararaya dagaalada waddankooda ka socda sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa jimcihii shalay sheegay in sahayda cuntada ee koonfurta magaalada khaza ay halis ku jirto kadib markii israa'iil ay kordhisay howlgalkeeda militari ee rafax karl skow oo ah agaasimo ku-xigeenka barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in dadkii ku barakacay weerarka israa'el ee rafax ay soo food saartay dhibaato dhinaca caafimaadka ah iyadoo markii horeba kuwa dhinaca waqooyi ku nool ay wajahayeen gaajo iyo macluul sahayda gargaarka khaza ayaa ka soo geli jirtay dhinaca xadka masar ee rafax laakiin waxaa arrintaasi ay hakatay bishii mey ee lasoo dhaafay markii ay israa'il howlgalladeeda militari ku ballaarisay koonfurta khaza oo gabaad u ahayd inta badan falastiiniyiintii khaza waqooyigeeda ka cararay markii israa'el ay ku soo dhaqaaqday rafax qaar badan oo ka mid ah kuwa halkaasi magangelyo ka helay ama u galay waxay mar kale u barakaceen dhanka waqooyi iyo aagga laga qaxay ee almasaawi oo ah aagga xeebta marinka khaza shaqaalihii saaraa markaba laga leeyahay dalka griega oo ku waxyeeloobay weerar ay ku qaadeen dagaalyahanada xuutiyiinta yemen ayaa laga daadgureeyey markabkaasi waxaana markabka laga tegay uu weli sabaynaya biyaha badda cas hadalka waxaa jimcihii shalay sheegtay hay-adda arrimaha badda iyo ganacsiga ka shaqaysa ee boqortooyada ingiriiska mid ka mid ah badmaaxiinta markabkan tuto oo ah markab kuwa dhuxusha qaada ah oo ku gooshayay calanka dalka liberia ayaa weli la-yahay sida ay sheegeen saraakiil ku sugan dalka filibiin weerarka markabkan lagu qaaday ayaa arbacadii ka dhacay meel ku dhow dekadda xudeyda ee dalka yemen kaasoo sababay biyo badan oo soo galay markabka iyo burbur xoogan oo soo gaaray qolka motoorka waxyeelada soo gaartay darteed ayuu markabkan u dhaqaaqi waayey xuutiyiinta xulafada la ah iiraan ee yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda gantaalka lagu dhuftay markabkan iyo markab kale oo lagu magacaabo verbena oo marayay gacanka cadmeed maalmihii lasoo dhaafay weerarada xuutiyiinta waxay sidoo kale waxyeello u geysteen laba markab oo kale isbuucii lasoo dhaafay xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii nofembar ee sanadkii tegey waxa ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada u adeegsanayeen weeraro ay ku qaadeen maraakiib maraysay badda cas gaar ahaan marinka baabalmandab iyo gacanka cadmeed waxa ay quusiyeen hal markab waxa ay qabsadeen markab kale waxa ayna weeraro kala duwan ku dileen saddex badmaax xuutiyiinta ayaa weeraradooda ku sheegay inay ku garab istaagayaan falastiiniyiinta uu dagaalka ku haysto marinka khaza halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda haruurnimo wato sida kaga imaanaysa magaalada washington magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal waxaa toddobaadyadii u dambeeyey soo kordhayay dadka ay soo ridanayso xumadda ka dhalata qaniyada kaneecada wasaaradda caafimaadka ee gobolka owdal waxaa la daweeyey sida ay sheegtay dad kor u dhaafaya oo qof oo xumadan ay soo ridatay waxaa kale oo magaalada boorame ka bilowday oo lala daweyn iyo kaneeca buufis isugu jira oo lagula dagaalamayo xumadan waryaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada
sin la wada soconno xilli roobaadku waxaa dhalataa kaneecada kaneecadana gudbisa xanuunkan waa jermis ay kaneecadu gudbiso kaasoo markaa ku dhaca dadka waaweyn iyo dadka yararba cid da kasta qof aanu ku dhicin ma jirto muddooyinkii u dambeeyey sanadkan laga soo bilaabo labada kun iyo afariyo labaatanka laba kun toddoba boqol afartan iyo saddex qof ayaa aan daweynay oo xanuunkan laga helay xanuunkan wuxuu u badan yahay deegaanka degmada boorame gaar ahaan magaalada boorame duumada waa cudur ay keento ama gudbiso qaniyada kaneecada teeda waliba dhadig calaamadaha lagu arkana waxaa ka mid ah xumad qandho madax xanuun dhidid matag dhabar xanuun jidhka oo daciifa iyo ama talaan iyo shuban qofka ay ku keento fariintan marka halkan ka gudbinayna waxaa weeye haddii ay isku arag isku aragtaan calaamadaha aan kor kusoo amaan soo sheegay u sheegaynaa inay tagaan xarumaha wasaaradda caafimaadku leedahay goob kastana marka ay ka helayaan baaritaankii iyo dawadii oo bilaasha waliba labaduba bilaash yihiin maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hortegi karo xanuunkan iyo xumadan si aanu qofka ugu dhicin tilmaamaha aad siinaysaan maxaa ka mid a ka hortagga waxyaabaha laga ka hortegi karo waxaa ka mid ah in marakaneecooyin lahoos seexdo gurigaagood iska buufiso nadaafiso ama weelashaada biyaha inaad daboosho marka si aynu uga hortagno ugxaan dhigashada meelaha ay biyuhu leeyihiin ama kaydka biyaha in la sameeyo la daboolo ama wiiggiiba mar la qalajiyo kaydka biyaha isticmaalka maryahad adag in la xidho maryahad adag marka aanay qaninyada kaneecadu ka gudbi karin
hawsha intaa la-eg wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka yay iska kaashanayaane wax kala qabanaya si aada u daaweysaan dadka uu ku dhacay xanuunkan ee guryahooga jiifa waad mahadsan tahay shaqadan waxay leedahay tiirar fara badan oo ka shaqaynaya ina nagala shaqaynaya tiirarka ugu waaweyn waxaa ka mid a wasaaraddii caafimaadka heer qaran oo weliba qaybtii khusaysay qaybtani oo iminka tobankii casho u dambeeyey baa nagula sugnaa gobolka iyo degmada hay-adda unisef oo iyaduna qeyb weyn ka qaadanaysa oo weliba ah hay-adaha sabalayga iyo daawooyinka inagaga qayb qaadanaya sidii aanu ogeyn lahayn waxaa ku jirta hay-adda dhamliya hoja oo iyaduna tiimamkan shaqaynaya iyo hawlihii weliba buufintiina imika ka sugayno aan rajeyno inay dhowaan keenaan taana markay timaado waxaan rajeyno inaan buufinta iyana bilowno waxaa jira iyaguna hay-adihii deganaa magaalada sida bisha cas says ayadho safe children source hay-adahaasoodan ayaguna qeybtooda kama qatana tiirka ugu weyn ee hawshan maanta nadaafadeeda iyo shaqadeeda iyaduna ka shaqeynaysa waxaa weeye dowladda hoose wax bukaana oo xanuunka duumada oo cusbitaalka ku jira hadda u jiifaa ma jiraan ha way jiraan bukaanna dee jiifaa way jiraan waana dee bukaanada waa way soo dhacayaan waana socdaan maanta daabada qaar baa la helay oo dee dadka tiimamka aan dirnay iyo hawshan laakiin anagu xogtaan hayno ilaa hadda kaysaskana soo gaaray wax u dhintay ma jiro dhammaan kaysaska waa la daweeyey aduu labayo soddon qof meelahaas ayaa jira oo dee waarka la dhigay waana la daweeyey alxamdulilah iyana way dawooween xaafadooda kala aadeen iskutuwaha wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka ee gobolka awdal maxamed cabdi axmed oo aan ka wareysanaynay xanuunka duumada oo lagu arkay magaalada boorama dad badanna ay u soo dhaceen haashim sheekh cumar good v o a boorama
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ayaan hawada idinka leenahay dalka switzerland oo ah dal dhedhexaad ah oo aan qayb ama ka qayb qaadan dagaalada milatari ee adduunka ayaa maanta oo sabti a martigelinaya shirmadaxeed caalami ah oo loogu talagalay xal u helidda dagaalka ukrain shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxda in ka badan sagaashan dowladood oo soomaaliya ay ka mid tahay inkastaoo ruushku aanu ka qaybgeli doonin shirkan haddana dowladda switzerland ayaa rajaynaysa inuu bilow u noqdo tillaabooyinka ugu horeeya ee nabadda ukrain warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan madaxda switzerland ayaa u diray ilaa boqol iyo lixdan dal martiqaadka shirka waxayna sheegeen in ilaa iyo sagaashan wafdi oo ay ku jiraan qaar ka socda hay-ada caalami ah sida qaramada midoobay ay ka qaybgalayaan shirka shir madaxeedka switzerland ee lagu martiqaaday madaxda caalamka ayaa kusoo beegmaya iyada oo dagaalka ka socda ukrain uu dhammaan dunida saameyn weyn ku yeeshay dagaalka ukrain ayaa sidoo kale horseeday cunaqabateyn caalami ah oo lagu soo rogo ruushka oo ku hubaysan hubka nukliyerka arrintan oo sare u qaaday xiisadda u dhexaysa isbahaysiga nato iyo ruushka shir madaxeedkan switzerland ayaa imanaya iyada oo ciidamada ruushku ay guulo yar ka gaadheen bariga iyo waqooyiga bari ee ukrain iyaga oo ballaadhinaya qabsashadii ay hore ugu maamulayeen ku dhowaad afar meeloodoo meel ka mida dalkaasi ukrain haddaba si aan wax uga ogaano diyaargarowga shirka iyo ajandayaasha wadahadalka waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan ku nool dalka switzerland kana faalloda arrimaha caalamiga ah shirka nabadda ukraina oo ay ku baaqday dowladda talaalka switzerland ayaa waxaa ku soo qulqulaya dalka switzerland gaar ahaan magaalada oo loogu talagalo shirka inuu ku dhaco madaxda caalamka waxaana loogu casumay ilaa iyo sagaashan waddan madaxdooda oo ka kala imaanaya daafaha dunida waxaana ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo iminka ku sugan dalka switzerland waxaa kaloo ka mid a madaxda ka qaybgalayda madaxweyne ku-xigeenka maraykanka wasaaraha jarmalka madaxweynaha faransiiska iyo dhammaan madaxda reer yurub iyo qaaradda afrika iyo aasiya shirkan ee waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo taageerada ukraina maadaama dagaalka ukrain oo socda muddo laba sano ah dowladda swiiska ayaa horaantii bishii janaayo shirkii davos waxaa arrintaa ka codsaday madaxweynaha dalka ukraina taasoo switzerland ay u dhaqaaqday iminkana switzerland waxay muujinaysaa baaxadda xiriirka diblomaasiyadeed ee adduunka ay ku leedahay waxaana rajaynayaa shirka markuu furmo muddo laba bari inuu socdo oo madaxda halkaas imaanayda ay ka soo saaraan qaraar laakiin saxaafadda qaarkood isweydiinayaan ma la go'aami doonaa qaraar ay ku midaysan yihiin sagaashan dowladood oo kale dhinaca kale shirka waxaan ka soo qaybgalen waddanka shiina iyo ruushka oo asaga ah waddanka la doonayo in nabad ay laga xalliyo asaga iyo ukrain maalmahan ayaa switzerland waxay muujinaysaa inay dib u soo ceshatay xagga arrimaha diblomaasiyadda iyo xidhiirka newtraalka oo shirar dhowr ah oo sannadadii hore ka dhici jiray dalka switzerland meesha shirka lagu qabanayo burkishtog waa hadda ka hor shir dibheshiisiin lagu sameeyey waddanka suudaan iyo south suudaan waxaan dhowraynaa maalmahan waxa ka soo baxa shirka shir madaxeedka switzerland oo socon doona ilaa maalinta beri oo axada ayaa loo arkaa inuu yahay dadaal qayb ka ah dejinta colaadda ka aloosan ukrain
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nala socodsiinayey marka ay timaado barbaarinta iyo maaweelinta carruurta waxaa jira sheekooyin xariireed u badan mala'awaal oo loo sheego carruurta ama loo akhriyo si ay u kobciyeen fahamka maskaxdooda soomaalida ayaa leh sheekooyin xariireedka noocaasi ah waayadii dambena waxaa soo badanayay soomaalida qora buugaagta noocan ah oo loogu talagalay carruurta qurbaha kuwa dalkiina ay ka faa'iidaysan karaan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mida bugaagta sheeko xariireedka soomaaliga sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere carruurta yaryar ee qurbaha ku koray waxa ay aada uga faa'iidaystaan macallimiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada dibadda ee u sahlay sheeka soomaaligii ama sheeka xariirooyinkii oo dib loo qaabeeyey qaar badanna laga beddelay waxyaabihii cabsida walwalka iyo mararka qaarkood sheekooyinka dhinaca tabanaha ah ee welwelka dhalin kara oo qaar laga bedelay marka la eego sheekadii ahayd diinkii daacadda ahaa iyo ay ka mid yihiin cigaal shiidaad iyo col iyo qaybo kale oo fara badan oo habeenkii xalay buugaagtaasi lagu soo bandhigay magaalada nairobi iyadoo ay qortay nimco nuur oo ka mid ah macallimiinta manhajka elays af soomaali ee waddankaasi finland oo ilaa heer bidaa'iya ama bilow ah ilaa iyo heer jaamacadeed afka soomaaliga ku bara waxaana ay soo kordhiyeen qaab kale oo digital ama nidaamka markaasi sida tooska ah taleefanada gacanta iyo weliba internetyada laga geli karo oo si fudud lagu barayo xarfaha say isku raacraacaan iyo qaabka sheekooyinka loo dhiso waxaan weydiiyey kulan weyn oo ka dhacay magaalada nairobi habeenkii xalay balnimco nuur inay nooga waranto buugaagtaasi iyo waxyaabaha markaasi ay xambaarsan yihiin waa mahadsan tahay yaasiin aad iyo aadaan umahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo asxaabtaada iyo bahda v o o dhan buugaagtan waa buugaag caruurta ay ka baranayaan barbaarinta togan habdhaqanka wanaagsan isu danqashada isu naxariisashada iyo weliba isfahanka waxaan u malaynayaa maadaama aan finland deganahay finishka iyo dadka qurbaha waxay samaysteen nidaamo ay caruurtooda ku barbaariyaan laakiin dadka ugu baahida badan waa dadka dalkii ku nool ama wadamada u dhow oo dariska la ah ku nool aysan jirin macnaha system ama nidaam loogu diyaariyey barbaarinta dabcan dalkeenna dhibaatooyin iyo waxaa ka dhacay iyo dagaalo soo kabsashadana mudday qaadanaya marka waxaan ugu talagalay cunug kastoo soomaaliyeed oo ku nool dunida maanta ama berri dhalan doono ama haddaba joogaba dad badan baa ka soo qayb galay runtii aad waxaa usoo jiitay nidaamkan digitalka oo qofku meel kastoo adduunka uu joogo iska diiwaangelinayo buuggii hardcopiba hadda maaha qaarkood kuwa sida elays oo kale marka kuwa dadku sida ay dadku dhan internetka ma wada haystaan iyo habka loo wada isticmaalayo bal taa faahfaahin ka bixi buugga qaybna waxaan ka dhigay buug oo qofkii aan awoodin inuu kombyuutar ilmihiisa u gato inuu buug ahaan u heli karo qaybna waxaan ka dhigay digitaal oo ay tahay qofka awooddiisa ay u goyso inuu ilmihiisa kombyuutar u gato haddana ay maaragtay fursaddii iyo waqtigii uu ku adag yahay oo ay adag tahay meel macallin soomaali jooga inuu tago inuu asagana fursaddaas helo in macnaha qof kasta oo soomaali ah kii awoodana uu helo kii aan awoodinna uu helo cidna aysan ka maqnaan ilays af soomaali waa manhaj waa hadda waxaa hortaada yaallo digitaalka aragteen waa kow iyo laba saddex iyo afar waa diyaar oo bisha sideedaaday soo baxayaan shan iyo lix insha allah sanadka dambe abwaan waxaad ka mid tahay dadka ka soo qayb galay magacaagana ii hormari buugtii aad qori jirteenna waa ka duwanya saad arkayso maxaa ku soo jiitay magacaygu waa abwaan cabdiweli yuusuf si wacan wuu ka duwan yahay bugaagtii kale oo in badan soomaalidu ay soo bandhigi jirtay runtii buugaagtu sida ay u muuqdaan waa buugaagta loogu talagalay caruurta laakiin dabcan dadkayaga burburka iyo waxyaalihii nahareeyey markii loo fiiriyo waxay ka mid yihiin qof weynoo akademiga ayaa u baahan buuggan oo kale waxaa ka mid hadda buuggan la yidhaahdo mire iyo mukulaal nadaafadda iyo sidao uga hadlaya qofka bini aadamka iyo nolosha iyo nadaafaddu sida isula falgalahayeen waxaa ka mid ah cigaal oon garanayno oo weliba hab kaleo bositifa looga hadlay dee dadkayaga waxay yaqaaneen hebel waa fulaya kaawaa cigaal shalay la bedelay oo ah in nabaddu ay tahay in wax badan laga tanaasulo waxaa ku jiroo kale elays oo weliba ka duwan buugaagtii soomaalidu ay lahayd oo ah academic in qofkii uu ka daawan karo shaashadaha caalamka ama shaashada intuu ishordhigo labtobkiisa kombyutarkiisa waxaa la yidhaahdo telefoonkiisa ibadkiisa uu u baran karo si dijitaala isagoon macalinkii la joogin su-aal cabdille waxay ka mid tahay macalimiinta iskuulaadka ee baahida gaarka mid ka mida ka hirgelisay nairobi waxaanay kala shaqaysaa ee dhinaca waxbarashada bal buuggan iyo muddada la diyaarinayay iyo caruurta baahiyaha gaarkaa qaba waxa ay ka baran karaan waxaan horta aad ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo bandhigga buugagta ilays af soomaali oo ay ku diyaarisay walaashay qoraan nimco nuur oo kanooga timid wadanka finland ugana soo booqatay nairobi buugagtan aniga waxaan ka mid ahaa macalimiintii eegayay kana eegayay ka qaybgelinta caruurta baahiyaa gaarka qaba maadaama takhasuskeyga uu yahay maarata macalimad caruurta baahiyaa gaarka wax u sameyso marka runtii buugagtan maqal iyo muuqaal iyo maaragtay sawir ahaanba caruurta aad ugu diyaarsan yahay maskaxdan ilmahan ugu dhisaya siday nimco u diyaarisayna waa si ilmaha dhan ama baahiha qaba ama iyo qaban uuna ka faa'iidan laakiin ilmaha baahiya gaarka qabana oga si fiican waxaa cilmi baarista lagu ogaaday ilmaha af soomaaliga yaqaana in luqad kasta oo ay bartaan u fududaanayso marka aad waxaa muhiim u ah in laga qaybgeliyo oo ilmaha waalidiinta mas-uuliyadda saaran waxay tahay inaan luqadeenna hooyo ilmaha barno dadka ka soo qayb galay oo qaar badani ay iyagu ka mid yihiin dhallinyarada wax ku barata waddanka kenya ee aan far soomaaliga ku wanaagsanayn ayaa iyaguna soo dhoweeyey nidaam qofku uu si toosa markaasi kala socon karo mobilkiisa ama labtobka markaasi kombyuutarada ay wataan oo ay si toosa uga baranayaan afka iyo qaabka markaasi xarfaha laysku raaraaciyo iyadoo fursadahaasina looga faa'iidaysanayo sidii loo kobcin lahaa heerka far soomaaliga ay ka gaarsiisan yihiin dadkan gudaha soomaaliya ku korin ama aan ku soo barbaarin yaasiin sawar dheere v o a nairobi
in ka badan hal milyan iyo bar muslimiin xujaaya ayaa maanta taagan banka carafe ee magaalada barakeysan ee maka ee boqortooyada sacuudiga carabiya iyagoo gudanaya mid ka mid ah rugniyada ugu waaweyn gudashada acmaasha xajka dhinaca kale muslimiin badan oo dunida ku nool ayaa maanta sooman iyagoo u diyaar garoobaya ciidda maalinta berita ah ama maalinta ku xigta carafada meelaha diyaar garowga ciidda laga dareemaya waxaa ka mid ah magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdegaanka soomaalida ethoobiya wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan inoo soo diray waxaa xilligan looga diyaargaroobayaa meelo badan oo ka mid a waddamada dunida muslimka ah ciidda carafo haddaba dhulka soomaalida ay degto ayaa ka mid a goobaha looga diyaargaroobayo soo dhoweynta munaasabadda ciidda carafo haddaba magaalada jigjiga ee caasimada dowladdegaanka soomaalida oo ka mid a goobahaasi ayaa waxaad ku arkaysaa xilligani suuqyada magaalada oo ay waalidiintu wadaan carruurtooda si ay ugu gadaan dharkii ciidda idaacadda v o a ayaa la kulantay qaar ka mid a waalidiinta waxayna uga warrameen ciiddani waxyaabaha ay kaga ciidihii hore magacayga faadimo cabdi baa la idhaahdaa ee waxaa ka mid tahay dadka suuqa usoo dukaan tegay ee u diyaargaroobaya ciida carafada dabcan carruur ma leedahay haa carruur waan leeyahay bal ka war carruurtii adiga seed u ciidsiinaysaa wallaahi dee ciiddu waa horta maashaalla ilaahay baa keenay waa mid la sugay laakiin sixir barar baan waxba loo iibsanayn waxaad iibsanayd suad iyo lacagtaad sidatiiyo wixii lagu gaday baa kala badan markaa waxba lama goosan karayo markaa sixir bararkaasaa dadka ana saamaynaya tusaale ahaan mise carruur dhashay anu waxaan dhalay afar caruura afartii markaad suuqa keentay ee wax u gadsay maxaad la kulan dee dharkii laba labadii halkaan afar caruura uga gadi lahaa laba cumunoodunba u gadeen lacagtaan wateen labadii kale waa cirkaa u doon markaa sixir bararkaasaa jira dowladda waxaan dhihi lahaa doolar baa laga sheekaynaya in sixir bararka hoosana looga dhigo hadii kale dee lacagta lacagtaa lasoo garsha shaqaalaaan nahay mashaarkana loo kordhiyaan leeyahay aad baad mahadsantahay cabdilaab sheekh maxamed aye sharif bal nagu warbixi dhaqaaqa ciidan iyo qaabka carruur ah wax loogu gaday iyo siday ciidani kusoo beegantay ciidan iyo ciiddii hore aad bay u kala duwan yihin haye maxay ku kala duwan yihin dee ciidani waxay kala duwan tahay haye lacag baa lama hays haye waan gartay abaaraa jira haye maxaa keenay marka bara lagu jira haye dhaqdhaqaaquna aad buu liitaa haye dhulkiina lama iibsado haye xoolihii lama iibsado haye matarbaankiina waa laadkay xaaladdu waa saas sagaal carruurdi ee sagaalka carruurta bal seed u wajahday iyo inaad yani wax u gaddo bal see wey xaaladda maxaan wajihi daaliyo islaamtu habeen iyo dhaar baan shaqaynaa haye haye mana mana awoodna intana haye in loo gado dhar haye aniga wala waxaa dhahaa farduusa mahadmuxmed baa lay dhahaa haye suuqii jijigaan taaganahay haye afar caroon soo ii tegey haye marka walaalo maxaan ku dhahay wax ay lacagta goynaysana ma jirto haye caruur waxaan usoo usoo ii tegey wax alla waxay garanayaan jirin haye waxaan wataa waxba iima goynayo haye taniyo saakaan suuqa ku jira haye wax lacagta ay wax goynaysaa ma jirto haye dee marka walaalo waa sidaas Haye.
caruurta waxa lama haya ma garanayaan Sax.
maciishadii kor bay noogu kacday haye waxaan haynana ma jirto Mhm.
wixii aan haynana waxba way noo goynaayihiin Ee, maxaa is leedahay yacni ee, sixir bararkan iyo waxaan wuu keenay mooyo walaahi waan garanaana meel alla meelu ka yimid waxaan annagu doolar ma qaadano maxaan ku dhahaaye waxaanu ku qaadanaa waa lacagta etoobiyaanka waxay noo tarisanaa bayraate ma jirto Ee, marka dawladda maxaa ka codsan leedeen dee dawladda waxaan ka codsannaha inay sidan wax ka afgaratay maxaan ku dhahaaye naga soo gaadha waxan sidan sawirkan ha wax laga qabtaana ka codsan lahay dhankooda qaar ka mid a ganacsatada magaalada jigjiga gaar ahaan kuwa dharka iibiya ee ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa ka warramaya xilligan sida uu yahay qiimaha dharka iyo weliba sida wax looga iibsanayo kolay ciidda rabadaan baa xagga suuqa ka yara fiican baan odhan karnaa oo ciyaalka la ciidsiya inta badan Een, ciidda rabadaan laakiin ciidana dadka waaweyn baa ciida oo ciidda dadka waaweyn kolkaa dharkii dadka waaweyn xijaabiyadii duruucdii een, fiskadii waxyaabaasan keeno aad bay u wanaagsan tahay suuqa aad buu fiican waxay sheegayaan in suuqxumo ay jirto oo wasaarad jirto oo dhaqaale la'aan jirto oo duruufo dhaqaale iska jiraan oo dadka waa inay leeyihin maba ciidayna carruurtan baa la ciidsiinaya Ee, ee, kolay waxa keeni kara sixirbar baa yara jira oo dhibtaasi keeni kara laakiin dhaqaale xumo saas anagu maanaan arko aamine faarax wallaahi iidihii hore iyo iidahana isku mid ma ahan hoosu dhac weyn baa imaaday dee iidba looma maleeyo wax weyn lama gadanayo suuqyadii hore iyo sidii hore isku mid ma aha marka xaggee dhibaatadu ka jirtaa baa is leedahay dee dadkii waa bilaa lacag baanu isleenaha oo wasaarad baa jirta busaarad ba-aan baa jirta haye sidii iidihii hore wax loo gadanayo iidan looma gadanayo haye waa kaa haddana soo wax un baa lidinka gataa soomaali say doonto ma noqotee wax waa nalaga iibsadaa laakiin su- suuq xumi ba-aan baa jirta magacayga cabdixaliim rashiid nuur baa la yidhahdaa alxamdulilah waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada jigjiga Ee, markaan qiimayn samayno horta wax kasta ilaahay waa loogu mahadceliya alxamdulilah waan fiicannahay laakiin waxaad moodaa dhaqdhaqaaqa hadda markii la eego iyo kii rabadaantii oo kale inay aad u kala fog yihiin kolley ciidan iyadoo ciidda weyn ay tahay haddana xagga dee suuqa soo gelitaankiisa iyo ganacsiga dharka waxaa mar kasta badanta rabadaanta laakiin hadda waxaad moodaa sidii sannadii hore markii la eego in tiriibkan hoos u dhaca waxoogaa inuu yar jiri aad moodaa maxaa loo aanayn karaa marka niyo wallaahi ma garan karo waxaan is leeyahay hadda moolkan oo kale mar buu dee magaalada moolasha san ay ku yaraayeen iminka laakiin moolasha noocan oo kale way farabateen dubuleeshka magaaladu soo badanaya haddana dee ganacsigii dhaqdhaqaaqin wuu sii farabadanaya marka meesha hal markii dee meel hal meel lagu soo hagaagayo iyo markii labaatan meel lagu soo kala hagaagayo way kala duwan yihiin waxaan is leeyahay waxaa loo aanayn karaa inay moolasha noocan oo kale iyo ganacsiga dharku inuu batay isku soo wada duuboo ciidan carafo ayaa sanadkani aan aad looga dareemaynin suuqyada magaalada jigjiga saxmad badan taas oo ay dadku ku sheegeen inay jirto duruufo dhaqaale sidaa darteedna ay qoysas badini ku adag tahay inay dharka ciidda u iibiyaan ubadkooda maadaama ay yidhaahdeen qiimaha dharka uu qaali yahay iyadoo geesta kalena ayna dadku ka quusanin naxariista eebbe islamarkaana ay ku faraxsan yihiin waxa ay haystaan inay kaga farxiyaan carruurtooda maalinta ciidda darteed maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ubaxii xusuustee nifka ugu jeclaayey tii aan hablooydil iyadoon ka doortee axdigaan la galayo wofinaysay wacaadkaay weligay ismaan oran urkigana rumay jirin xumay ooridaade markaa qoraaye isa seega nagu dhacay waa amreenaga weyn cod ka baxsan bannaanka maxamed xasan xuseen la foolay iyo heestii isa seeg
Thank
heestaasi macaan ee saseeg iyo codkaasi la fooleda ku kala jiro laakiin idaacaddeeni ayaa gebagaba maraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waa maxamed colad xasan oo idiin soo jeedinaya idaacadda iyo nuur xasan nuur laf nuur bukaari oo isna ah farsamayaqaanka maanta iyo heestii la foole inta ayaa